bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo joogtaan dhegeysti walbaad noo maqleysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyo haddana sare magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xiran tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen talaada sii baxeysa arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegantaha labaatanka bisha labaad februaayo sanadka laba kun afar iyo labaatan qodobada barnaamijka wareega wararka darsan caawa aad ku maqli doontaan haddii allah aboodira uu yiraahdo waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulanan caadi ahayn isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaad la xiriira qorar hordhaca oo laga helayo khudbadda madaxweynaha uu ka jeedin doona berito kulanka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka uu isugu yeeray qodobadaas sidoo kale dhegeystayaal caawa barnaamijkan kuugu soo gudbin doono waxaa kaloo ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo iyaguna maanta soo gabagabeeyey dooda cutub ka mid ah dastuurka kumeel gaarka ah oo ay wadeen maalmihii lasoo dhaafay waxaan idiin soo gudbin doonaa ay baarlamaanka xildhibaanada ay jeediyeen dowladaha soomaaliya iyo ugandana maanta waxay magaalada muqdisho ku kala saxiixdeen dhamaystirka heshiis isafgarad ah oo labada dowladood ay hore u gaareen haddaba heshiiskaas muxuu yahay barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale dhegeystayaal macluumaadka caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan wareega darsan muddada hawadu ku jiro waxaa kale oo ka mid noqonaya maamulka somalilan oo sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheyneyso inay xirto garoomada ay waa garoomada ku yaala deegaanada maamulkaas war-saxaafeed ka soo baxay xukuumadda somalilan ayaa barnaamijka wareega wararka darsan caawa idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada aada maqli doontaan caawa waxaa kaloo ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maanta magaalada kismaayo ka daafuray shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubno ka kala tirsanne ka qeybgalayaan shirkaas ayaan barnaamijku idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka wareega dalsan caawa waxaad maqli doontaan wariye cabdimaarig muuse coldoon oo muddo afartan iyo shan cisho ah ku xirnaa xabsiga magaalada hargeysa ayaa maanta dib weele xorriyadiisa waxaan idin soo gudbin doonaa khudbad ama hadal uu jeediyey cabdimaarig muuse coldoon uu kaga hadlayo xarigiisa iyo sidoo kale xorriyadda maanta uu dib u helay ayaa barnaamijka wareega dalsan ku maqli doontaan maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu awaamiir ka soo saaray askar sardhaca ka geysta deegaanka ceelasha biyaha barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo kamid yihiin wafdi ka socda ururka jaamacadda carabta oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxa ay kulamo la qaadan doonaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha barnaamijka wareega dalsan aad ku maqli doontaan qaramada midoobena waxa ay dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ugu baaqday in ay wada hadal nabadeed ka gaaraan xiisada ka dhalatay heshiiskiisa afgaradka ah ee somalilan iyo etoobiya ku kala ku kala sixideen magaalada adisaaba ee caasimada dalkaas barnaamijka wareega dal sanaad ku maqli doontaan warar dheeraadana waxay ka soo baxayaan imaam masaajid oo lagu dilay dalka ingiriiska ee barnaamijka caawa idinkuugu soo gudba doonaa wareega darsan farsamadu wax majaaji ah waa mar kale dhegeystayaal barnaamijka wareega waa hagaag dhegeystayaal haatan waxaynu gudagelaynaa qodobada barnaamijka aada ku maqasheen oo faahfaahsan markana dhegeystayaal qodobka ugu horey barnaamijka wareega wararka dalsan caaw waxaan ku eegeynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maalinta een, berita kulan aan caadi ahayn uu isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kulankaas oo uu ka dalbaday madaxweynaha een, in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay isugu yimaadaan isagoona khudbad u jeedin doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ka codsaday kulankaas islamarkaana waxa uu ka jee waxa uu jeedin doonaa khudbada ugu hadlaya xaaladda dalka iyo sidoo kale safarkii uu ku tegay magaalada adisaabe caasimada dalka etoobiya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo kulanka een, ah, maanta kulanaya shan xildhibaanada labada aqal ka hadlaya ayaa ka codsaday xildhibaanada inay maalinta beri ay soo xaadiraan si ay een, xildhibaanada uu khudbad ugu jeediyo madaxweynaha sidoo kale aadan madoobe ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha uu kaga hadli doono khudbadda oo halkaas uu ka jeedi doono dhowr arrimood marka hore dhegeystayaal waxaad maqlaysaan een, oo dhegeysanaysaan khudbad ama hadal kooban uu gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maanta uu ka jeediyey kulan ay xildhibaanada baarlamaanka ay yeesheen een, adan madoobe
waxaan ku wareejin doonaa guddigaan ku wareejin doonaa berito oo la rabay kii kale in la bilaabo shantriska nooga aadanaa arbacada inuu bilaawdo markii hore eh, shalay inuu dhammaado maanta la nasto ayaa lagu lagu socday nasashadii aan ugu darnay ugu daagnay ummadda aan u haynay marka berito arrintii ahayd arrin baa hadda soo dhacday Eh, madaxweynaha jamhuuriyad uu soo qoray eh, codsanayo eh, shir aan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda dalka uu maraayo yuu soo codsaday waxaad ogtihiin eh, dastuurkeena wuxuu qabaa qolob- qodobkiisa lixid iyo lixaad eh, hab- een- hab- eh, farqidiisa afaraad xarafkiisa a iyo qodobka toddobaatan iyo- iyo toddobaatan iyo koowaad iyo sagaashanaad waxay qabaan madaxweynaha inuu isugu yeeri karo eh, isugu yeeri karo baarlamaanka waqti allaal waqtigii loo baahdo sidaas daraaddeed maana maadaama arrin dastuuri ay tahay waqtiga lagu jira aad dareemi kartiin marka sidaa daraaddeed eh, arrintaas eh, inaan maaragtay eh, shirkii bilaawastii inaan dib u dhigno eh, waa la- ajendaha waa lasoo diri doonaa guddigaan ku celin doonaa ayaga jadwalka wax ka bedeli doonaa marka berito shirkaas xasaasiga ah oo ku saabsan macnaa arrintu madaxweynaha soo diray xaaladda dalku marahayo maaragtay yuu soo diray emergency oo jiraan caadiga ah ayaa soo dhacay sidaa ula socda beri aan soo diyaar garowno dhammaanteen inaan madaxweyne warbixintiisa dhegaysano safarkii uu ku maqnaa iyo waxaa la kulmi waad ogtihiin iyo waxyaalaha kale dalka jira waad ognahay waan filaynay marka arrintaasaa soo korortay xildhibaanada sharafta leh arrintaasaa loo diyaar garoobo beri dib aan u dhignay eh, eh, in cutubkii labaad la bilaabo aadaad u mahadsantihiin taas rabaa inaan idinku wargeliyo waan mahadsantihiin tan loo dhammaystira howsha waad aadaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum
codkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ka hadlayay een, kulan maalinta beri xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu isugu yeeray madaxweyne xasan sheekh Een, ilo wareedyo ku dhow dhow madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadal jeedinta beri ee baarlamaanka xildhibaanada labada aqal een, uu ku faahfaahin doono heshiis dhinaca difaaca badda ah oo soomaaliya iyo turkiga ay kala saxiixdeen wararka ayaa sidoo kale waxaa inta ay ku sii darayaan in heshiiskan een, ay kala galeen dowladaha soomaaliya iyo turkiga uu muddo toban sano ah uu yahay islamarkaana ku aadan ciidamada badda ee turkiga ay ka howlgelayaan xeebaha soomaaliya een, kuna difaaci doonaan islamarkaana heshiiskaas waxuu yahay mid muddo toban sano ah oo dowladaha soomaaliya iyo turkiga ay kala saxiixdeen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo dhigiisa dalka turkiga ayaa sideedii bishan februaayo waxay kala sixdeen hesiis istraatiiji ah oo dhinaca amniga ahaa madaxweynaha ayaa la filayaa in berito sidoo kale xildhibaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu u faahfaahiyo n safarkii uu ku tegay magaalada adsaab ee caasimada etoobiya halkaas oo madaxweynaha ay etoobiya is-horstaaga ay ku ay ku sameysay uu doonayay kadib ku- waa andaraada is-horstaaga ay ku sameysay madaxweynaha oo doonayay inuu ka qayb galo shirkii midooda afrika ee lagu soo gabagayay magaalada adsaab ee caasimada etoobiya madaxweynaha ayaa berito xildhibaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee qodbada u jeedin doona weli dhegeysta waxaad maqlaysaan barnaamijka wareegoo darasa
bishaaro bishaaro bishaaro waxaa loogu bishaareenayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital uu soo kordhiyey dhakhaatiir hor leh sida dhakhtarka cudurrada wadnaha dhakhtarka dhiikarka iyo sokorta dhakhtarka cudurrada carruurta dhakhtarka qalliimada haweenka sida burooyinka minka burooyinka ugxansidayaasha isku furanka haweenka minka hooyada oo soo damca kaadihaysta oo soo dabacda tubada saxarada oo soo dabacda dhakhtarka qalliimada guud dhakhtarka baabasiirka iyo dhalmala'aanta ragga dhakhtarka cudurrada ku dhaca cunaha dhegaha iyo sanka umuliso heegan oo afar iyo labaatanka saaca iyo gargaarka degdega hoosna afar iyo labaatanka saaca karamays bishaalati hosbital sidoo kale waxaad ka heli kartaa kombiyuutarra casriga sida kombiyuutarka wadnaha uku jirta qanjirka dhuunta qanjirka xiniyaha qanjirka kaadida iyo xididada dhiigga sheebaar casri ah iyo qayb gaar ah oo loogu talagalay shuunbiyoodka wixii faahfaahin intaas dheer fadlan horey u gaar cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital oo ku yaala dhismihii hore ee hotel lafwey agagaarka isgoyska fagax ama waac tirsaga isgaarsiineed eberle xalshan soddon iyo saddex soddon iyo saddex siddeetan iyo sagaal eberle xalshan toddobaatan iyo saddex labaatan iyo laba labaatan iyo shan ama eberle xal saddex eber afar afartan iyo afar afartan iyo saddex mukarama sbeshaality hosbital
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socdaa si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxay dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo bee ka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan bee ka ahayn baro qof nafta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
weli dhegeysta waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka dalsan qeybihiisa horena ku guda jirnaa xildhibaanada labada qali baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan magaalada muqdisho ay ku yeesheen waxaay kusoo gabagabeeyeen dooda cutub ka mid ah waa naladii waxay kusoo gabagabeeyeen dooda cutub ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah xildhibaanada labada qali baarlamaanka soomaaliya ayaa dooda qodobada koowaad ilaa sagaalaad ee cutubka koowaad oo qaadatay muddo afar maalin ah oo xidhan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ka doodiyeen waxaay kusoo bandhigeen aragti wax ku oola gudoomiyaha oo soo gunaanaday doodii looga hadlayay cutubka koowaad ee dastuurka ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaha dib loogu celiyey guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana xildhibaanada labada aqal ee maalmihii lasoo dhaafay ka doodayeen qodobada koowaad ilaa sagaalaad ee cutubka koowaad waxaana ay xildhibaanada ay kusoo bandhigeen aragtiyo wax kool ah qiimeyn sixid iyo sidoo kale in lasii wado si marxaladda xigta guddiyada dastuurka ee dooda ay soo gudbiyaan qaar ka mid a xildhibaanada ayaa hadlay
waxaan rabaa mudane guddoomiye arrintan ku wajahan magaalo madaxda qodobka sagaalaad ee ku wajaha magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maqaamkii waa kan hadda la sheegay maqaamkii waxaa la yidhi waa magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa muqdisho taasaa la sheegay waa hadday qof baa ka dhawaaji waa ficnaan lahayd haddii in la raray sababta loo rarayna rag badan iyo gabdho badan baa weydiiyey oo hadda macnaheeda rasmiga lama soo bandhigin waxaan kaloo xasuustaa arrintan maqaamka iyo matalaadda magaalada muqdisho marar badan dilay badan baa ku dhacay waxaan xasuustaa waxaan xasuustaa labadii febraayo laba kun iyo labaatankii markii laga hadlaayey shuruucda shuruucdii maxaa doorashada weliba ka soo baxday maxaa golaha shacabka inaanan lagu soo darin maqaamkii matalaaddii magaalada muqdisho taasna yacni nasiib wanaaga maxaa aqalka sare uu ku daray kusoo sharciyada in laga soo mid dhigo guddina loo saaray laakiin waxaan ka hadli doonaa hadda kuma sii dheeraanay mudan gudoomiya dareemi karaa marka yani meesha loo raray laga hadlayo aan ka hadli doonaa maxaa yeelay guddigaas waxaan ku jiray anaan ka mid ahay rag badan meeshan joogo waa la soo qoray waana la soo gudbiyey madaxweynihii markaa joogay waa saxi laakiin dib aan u dhiganaya laakiin sababta guddiga haddaan ka rabno waxa waaye maxaa dib loogu dhigay waxaa loogu dhigay in la macne macno waafi la siiyo ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay waa muhiim waa yacni u baahan yacni ee, kala caddayn badan marxaladooyin badanna oo ku dhacay dilaygaas maqaamka iyo ma- matalaadda magaalada muqdisho maqaamka waa lagu cusubay inta laakiin matalaadda magaalada muqdisho waa dhiman tahay waxaana loo cusub shanaad aad iyo aad Mahadsan mahadsan doktore.
tahay mudane aad iyo aad idinka mahad celinahay mudane guddoomiye guddoonka sharafta leh waxyaabahan rabe kulli waa soo kookoobay laakiin waa ma- waa wax la wada ogaay wax laga wada hadlay waaye waxaan u rajaynayaa guulaan u rajaynayaa dastuurkan waxaa muhiim uu u yahay nolosha ummadeenna wuxuu muhiim u yahay mustaqbalka dowladdeenna waxaan aad uga Prof, fogaadinayaa mahadsanid.
in la dabagalo oo la- la fudeeyo la dedejiyo qodobka sarraynta dastuurka ka hadlayaana wuxuu leeyahay faqradda koowaad shareecada islaamka sokow dastuurka jamhuuriyadda federa- dastuur- dastuurka jamhuuriyaddu waa xeerka ugu sarreeya ee dalka ayayna hogaaminaysaa u hoggaansamaysaa xukuumaddu heer kasta oo dowladeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuuna hagayaa culinta iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dowladda oo dhan marka waa duplication halkan haddii si sarraynta sharciga lagu sheegay halkan inay ku soo kordhiyaan wax isla mac- macnihii bixinaya waa waa waa waa duplication marka waxaan jeclaan lahaa faqradda ay ku soo dareen inay meesha ka saaraan Een, isla qodobkaa saddexaad faqradda shanaad oo ka hadlaysa haweenka haweenka waynu la dhalanay waa hooyadeen waa walaasheen waa hablaheen waxaa qodobkani sheegayaa dhiirigelin oo khasab ka dhigayaa in heerarka kala gedisan ee dowladda kuwa la isku doorto iyo kuwa kaleba inay inay gaaraan Een, arrinta kootadu ee haween badani halkan ka dhawaajiyeen isla mar ahaanta ay keeneen ee, mooshin ku saabsan waxay ka hor imanaysaa xuquuqda haweenka waa discrimination inkastoo yidhaahdaan waa posi- dis- positive discrimination ama faquuq togan waxaan u arkaa soomaaliya konton sano ka hor baa ugu dambeysay doorasho qof iyo cod oo ka dhacda markii odayga iyo guddidu soo xuleysay haddii caqabadii caqabadii jirtay maanta ummadda soomaaliyeed baa go'aanka iska leh halkan innagoo xildhibaanna ah cidda ay dooranayaan ummadda soomaaliyeed lab iyo dhadig intaan ku go'aamino dhakada kagama keeni karno rayidkaa iyo xuquuqdaa waxa iskale qofka soomaaliga ah
waxaan la qabaa dhammaan xildhibaanadii een, meeshaan een, ka dooday doodahooda een, inta badan waxay ku salaysneed een, micno ayay laheyd waxaan rabaa inaan een, wax yaraan taabto een, qodobka een, cutubkan koowaad een, qodobkiisa ee, saddexaad firqadiisa shanaad ee ka hadlaya haweenka soomaaliyeed Een, waa lagu soo laalaabtay haweenkuna waxay gaa- waxaa la gaarsiiyey heeray mooshiin qoran waxaan is leeyahay dalkan waxaa la tilmaamaa inuu yahay oo oo lagu een, halqabsadaa inuu dalku u yahay dalkii hooyo marka gabdhaheenna een, in waxa ay rabaan wixii aan ka hor imaanayn shareecada islaamka waxaan isleeyahay in laga aqbalo sida ay rabaanna loogu qoro waa lagu qasban yahay haddaysaba ka hor imaanayn sharica islaamka marka waxaan leeyahay inta badan annagay naga sheegtaan een, annagana faa'iido ku qabna iyagu la- iyaguna faa'iido waa nagu qaban laakiin faa'iida ay nagu qabaan ma sheegaan laakiin annaguna sheegno waay faa'iida ay nagu faa'iida aan ku qabno marka waxaan qabaa qodobkaas in gabdhaha loo tixgeliyo
dastuurka qaabku u qoran yahay dad khubaro ah ee soomaaliyeed odayaal ah sharci yaqaano ah ayaa turjumay af ing- ingilishuu ku qornaa markii hore iyagaa soo turjumay si qurux badanna turjumaaddoodu way u fiicneed eribixinta iyo qaabkay u sameeyeenna aad iyo aad ayay u macaan tahay ee waxaan ka codsanayaa guddiga in ay ku dadaalaan erey bixintii iyaga ka horreysay aad bay u fiican tahay haddaan lagu qasbanaanin inaysan tirin ama beddelin taas ayaan ka codsanayaa Ee, midda kale qodobka koowaad haddii aan si toosa doodayda ugu gudbo qodobka koowaad faqraddiisii labaad waxaa ku qoran awal middii hore waxaa ku qorneed allahu subxaanahu wa tacaala ka sokow awoodda oo dhan waxaa leh shacabka Ee, hadda waxaad moodaa inay u bedeleen hoogaa yar ay ka bedeleen Ee, allah subxaanahu wa tacaala ka sokow awoodda gobonnimada dalka Ee, waxaa iska leh shacabka marka waxbaad soo kordhiseen sababtaad usoo kordhiseen inaad hoogaa yar faahfaahisaan waa jeclaan lahaa dastuurkan waa muhiim waana waajib waxayna sharaf u tahay golahan baarlamaanka inuu ansixiyo kana shaqeeyo waajibaadkiisana ka guto wixii kaloo saamilihii siyaasadin leeyahay anigu waxaan qabaa wax saamilihii siyaasadin leeyahay dalkan kama jiraan dalkan madaxweyne uu leeyahay xukuumadaa joogto golo baarlamentariyaa joogo laakiin anigan aniga waa i dhibale leeyahay saamiley aniga xildhibaan ah xildhibaankii igu horreeya saamiley ilmaha xildhibaanka aniga igu horreeyey oo hadda maanta kursigiisa ku fadhiyo saamiley ilmaha marka waxaan qabaa ereygan saamiley oo maalmahan aadka noogu batay oo la leeyahay siyaasaddan la leenahay madaxweynaha ama dastuurkaa la wada leeyahay ama dastuurkaana annaga oo fir- hina xilleen awrxurbaa dastuurka inuu ayagiisa ka shaqeeya maantaan xildhibaan heen golahana fadhiya waa dhibaato ani marka maxaa ka shaqeynaa oo xildhibaan nin bannaanka jooga dalka bannaankiisa joogo amba aanu ku jirin co of government ku dhex jirin ah, maanta waxaad arkaysaa inuu dastuurka inuu hagan rabo dastuurka facebook iyo social media lagama hagi karo qofka waajibaasaan halkaan soo fadhiisto haddaa xildhibaan tahay halkaan doodaada ka gudubso doodaada dhiibo halkaana ku wada hadalno laakiin dee wixii kale waxay iska naqanaysaa dee wax ka jira ma laha marka qul haatuu burhaanakum halkaan ha imaaw wixii burhaantaada halkaan la imaaw halkaan dastuurka uga shaqeey xildhibaanada golaha shacabka legasigooda kor uu ku xiran yahay
qodobka koowaad farqadiisa koowaad waxaan la qabaa saaxiibbada soo jeediyey soomaaliya waa jamhuuriyad federaali ah oo muslim ah in lagu daro waxaan la qabaa saaxiibbada xildhibaanada sunni in lagu daro keliya meeshaasna loogu haro oo aan lagu sii eh, fogaan insha allah oo madhabaya madhab iyo meelahaas aan loola gelin waxaan kaloo rabaa guddiga inaan usoo jeediyo naftirkooda waxaa ka muuqata dastuurkan faahfaahin dheerya aada u faahfa detail dheer di- detail badanaa ka muuqda saaxiibaday waa xoogaa way ku soo fogaadeen ma mabaadi'da meesha in looga tago la rabay waa detail badanaa ku jiro qodobka isla qodobkii koowaad farqadiisa saddexaad waxaa la yidhi allah subxaanahu wa tacaala ka sokow awoodda gobonnimada dalka waxaa iska leh shacbiga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoo awooddiisa u isticmaalaya si toos ah ama si dadban u adeegaya una- u adeegsanaya hay-adihiisa u xilsaaran hay-adaha u xilsaaran waa kuwe hay-adaha inay adeegsadaan ama dastuurkan ay ku shaqe ay ka shaqeeyaan u xilsaaran waa labada gole meeshaasna waa inay ka muuqataa labada gole qodobka labaad ee farqadiisa koowaad islaamku waa diinta dalka dadka iyo dowladdaba waa inay haataa qodobka ah, saddexaad farqadiisa koowaad waxaan qabaa farqadii koowaad oo ay ku ay ku xusneyd cadaalad bulsho in meesha sideeda loogu soo celiyo maadaama aysan ku jirin cadaalad bulsho isla farqadiisa labaad ee, ayadana waa in sunni uu la socdaa dal muslima ku jiro waa inuu la- sunni la socdaa farqadiisa saddexaad waxay sheegaysaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa dal waxay ku dhisan tahay mabaadida asaasiga ee nidaamka awood qaybsiga federaaliga ah sidaan ognahay nidaam ay soomaali ku heshiisay ay wax ku soo qaybsatay kuna soo caanamaashay wakhti badan oo goobaha iyo meel walba aan u isticmaalno qalbiyadeena iyo afkaarteena doodahana ka buuxdo aan la sheegin baa jira qodobkaas waa isla naqaanaa waa iska four point five waxba yaan laga warwareegan majhuulna yaan la gelin four point five meeshiisa la iska keeno oo ha ha ku qornaado ee ha lagu soo qoraan qabaa maadaama aan in badan kusoo kala badbaadnayo dowladnimona aan kusoo yeeglayna inta hadda yaroo aan haysano
Een, doodan wakhtiga dheer qaadatay cutubka koowaad een, sagaalkan qodob waxaa halkaa ka dareemi kartaa ahmiyadda iyo baaxadda shaqada noo taallo ee, inoo dhiman ama na hor taallo ayaa halkaa ka dareemi kartaan arrinta kale dastuurkan iyo shaqadiisa waxaan u malaynayaa inaysan ahayn mid dadka lagu kala geynayo ama midnimada ummadda soomaaliyeed lagu dhaawacayo waxaa jira siyaasiyiin iyo dad fara badan oo arrintaasi si khaldan ugu turjumaya bulshada anigu waxaan aaminsanahay amaan arkaa dadka ayaga ah ee balaayadaa u qayla dhaaminayo inay ayagoo abuurayaan bulshadu in ay kala irdhowdo ama in waxaa weeye midnimadii ummaddaa ay dhib gaarto inay ayaga abuurayaan intaa markaan kasoo tago guddiga oo u mahad celinayaa labada guddi een, waxaan kula talinayaa dastuurkan waxaa la rabaa inuu noqdo een, sharciga waddanka sidaas daraaddeed qoraalka sida xildhibaanadii ugu horreeyeyba ay dhaheen waxaad arkaysaa laba kelimo oo isku xiran iyo ka badanba qoraalku inuu marka intaa ka quruxsanaado oo ka habboonaado oo qoraal geli kara qoraal dastuur lagu qora inuu noqdo ayaa aad iyo aad muhiim u ah sidoo kale buugaagtan een, loogu talagalay xildhibaanada ilaa iyo arkiifiyadaan tagnay inaan helnana waan ugu adkaatay waa weynay ilaa aan anagu soo daabacanno markii dambe oo waxa weeye ee, ee, een, aan meelo u tagno inay marku xildhibaanadu heli waayaan buuggii loogu talagalay inay sharciga ka akhriyaan ayaduna waxaad mooddaa inay culays tahay arrinta ayada ah
weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saaca ee raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waxaan bartankaga jirnaa qaybihiisii een, ah, dhexe markan ay dhegeystayaal haddii aynu egno maamulka somalilan ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya ay qorsheyneyso in ay xirto garoomadeeda diyaaradaha kadib war-saxaafadeed ay soo saareen maamulka somalilan ayaa waxay dowladda federaalka soomaaliya ay ku eedeeyeen inay dooneyso inay xirto garoomada ku yaala deegaanada maamulkaasi war-saxaafeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka somalilan ayaa waxaa lagu sheegay inay tallaabadaas ay ka xun yihiin ay dowladda soomaaliya ay ku dooneyso waa sida ay hadalka u dhigeen maamulka somalilan xukuumadda somalilan gaar ahaan hay-adeeda durista iyo sidoo kale madaalada somalilan ayaa dowladda soomaaliya ku eedeysay in ay fulineyso waa faafineyso warar been abuur ah oo ay ku sheegayso in somalilan ay qarqargelisay hawada balse taa badelkeeda ay somalilan si hufan u maamuleyso waa siday hadalka u dhigeen maamulka somalilan somalilan waxay hay-adda duurista soomaaliya ku tilmaamtay mid aan garanayn shuruucda iyo midnimada hawada sida loo maamulo isla markaana waxay sheegtay inay ka dambeysay een, ah, waa sida ay sheegeen ee, dil loo geystay cabdinaasir muuse oo ka mid ahaa saraakiisha hay-adda durista rayidka dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda waxay somalilan ku eedeysay inay qalqalgelisay hawada islamarkaana ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo cusub haddii ay somalilan ka waantoogoodo arrimahaasi muranka hawada ee udhexeeya soomaaliya iyo somalilan ayaa sii xoogeystay kadib markii ay dowladda soomaaliya ay dib u ceysay diyaarado ku wajahna magaalada hargeysa een, horaantii bisha februaayo waxaana xusid mudan in somalilan ay iyaguna ay dhankooda idorjel isku dayeen inay qalqal ku sameeyaan diyaarado een, maraya hawada iyadoona ay arintaas dowladda soomaaliya ay sheegtay inay digniin kama dambeysa ay u direyso islamarkaana ay arrimaha maamulka somalilan ee ku wada qalqalgelinta hawada ay qeyb ka yihiin gacmo shisheeye weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka dalsan
shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadse mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan sente oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyo uu ku ladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegii caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarebiyaano ama wixii fafaanintas dher waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
qaybigii dhexe barnaamijka horey wararka dalsan ayaan sala soo gaarnay markan ee magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka oo maamulka jubbaland maanta waxaa ka furmay shir u dhexeeya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir shirkaas ayaa waxaa daafuray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe waxaana uu yahay shirka golaha maamulka ee horumarinta kalluumeysiga madaxweynaha ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay faaideysiga kheyraadka kala duwan ee baddeenu ay hodanka ku tahay wuxuu intaa ku dar axmed madoobe in loo baahan yahay in siyaasad bulsho oo lagu kabcinayo awoodaha kalluumeysiga in la helo
qof walba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullah barakatu salaan ka bacdi xalay baan tiimka is aragnay
arrintan kalluumaysigana waxaan ku ahay interested aada bay igaga duwan tahay barnaamijyada kale sababtoo ah faa'iidada inoogu jirta iyo sida aanan uga faa'iidaysanaynin baa macno badan ii samaynaysa Een, sababtaas daraaddeed baan waxaan aada u soo dhoweynayaa hawshaan weliba aan jeclahay aada ugu faraxsanahay inay ka dhacdo maanta xarunta kumeelgaadhka ee jubbaland xaqiiqadu soomaalidu xilligii uun dowladda ikcaanka uga waqtiyadii dhexe abaartii dabadheer wixii ka dambeeyey dadkii lasoo raro ee abaartii lagu soo rarey loo sameeyey labadii mashruuc ee kalluumaysiga iyo beeraha yaa bays waxay u ahaayeen kalluumaysiga soomaaliya iyo dadku xataa inay ogaadaan kalluunku macnaha uu samaynay waxaad ogtihiin wax- boqolkiiba toddobaatan iyo kowba adduunka la yidhaha waa biyo sagaal labaatan baa boqolkiiba waxay noqonaysaa berri inta dhul noqonaysa xawayaanka iyo waxa badda ku noola waxay intaasoo goor ka badan yihiin waxa beriga ku nool biqudrati jabbaar markaad dib u fiiriso hadda aad badda dhex gasho waxyaalaha ugu muhiimsan xoolaha alaabtaas kalluunka iyo waxaa badda gudaheeda ku nool mararka qaarkood waad qariibsanaysaa malayga waxaa caadi u ah haddaad biyo macaan ku rido wuu dhimanayaa sooma markaad biyaha macaan hadda malayga caadiga badda ku nool biyo macaan dhex geliso malaygaasi ma noolaanayo wuu dhimanayaa laakiin waxaa iyadana sii mucjiso kale ah adoo badda ku dhex safraya marka uu roob idinku da-ayo malayga badda ku jira kulligii afku kor soo qaadaya biyaha xareed baa afka u dhiganaya malaygaas kulligii afkuu taagayaa biyaha xareeddaa uu rabaa inuu u dhigto oo uu cabbayaa haddaad qaaddood dhexgelisana wuu dhimanayaa waxaa intaas sii raacaysa abaartu markay ba- ka dhacdo berriga baddana way ka dhacaysaa soo maa geedaha badda hoostooda ku nool way qallalayaan waxaa la yidhaha xaafoodoo farabadaaanoo cawsabaa wuxuu imanayaa berriga waa wax isku wada xidhan markaa nolosha ama berrigii joog ama badda joog wax isku wada xidhan weeye hawshaan kalluumaysigu markaa waxaa asala in la fahmo wasiirkana aad baan ugu mahadcelinaya agaasimaha iyo wasiiraduba say u fahamsan yihiin basic bay nolosha u tahay weliba dadkeennu waxaan odhan jiray waa waddanka labaad waa waddanka koowaad baan odhan jiray waagaa south africa moogta maanaan aqoonsanayn waxaan odhan jiray afrikada xorta ah waa waddanka koowaad ee ugu xeebta dheer saasaa iskuullada lagu dhigi jiray soomaali markaa south africa waxaan hays- waa waa la haystay xilligaas xeebta ugu dheere intaan la ten leg baa laga faa'iidaysta faa'iidada laga faa'iidaysta waxay noqotay in konton markab boqol markab shan boqol oo markab kuwo nabad ilaalin baan ugu jirnaan oo xeebahan ilaalinana iyo kuwo kalluumaysi oo intay tobankii markabba hal markab uu sharci ka qaato warshado ku samaysto annagii intii lanoo iibgeeyo aan leenahay kalluun baa tailand laga keenay oo maydhan in tailand baa ku taaliya maydhan in china ku taaliya jabaan baa ku yaaliya faranji baa ku yaala ay noqoto waxa annaga ay kalluunkanagii intii la soo saaro ay qaabkaa u noqoto maxaa keenaya aqoon la-aanta noo haysa iyo saanaan uga faa'iidaysanayninba waxay sababaysaa dadkii kalena hadda waad aragtay dadku markii hadda da-aadan annaga aan gaadhayd la joogo dhakhtar waliba wuxuu ku leeyahay hilibka guduudan iska ilaali annaguna dacad iyo caalaan maqli jiray waa inaad hilibkii iska dayso oo maxaan sameeyaa ma kalluunka cun malayga iyo digaaga digaaga dadka allergic bayba ku wada qabaan inta badan kalluunkii la cunaya awey marka xagee u yaalaaba ma haynaba qorshihiisiina laguma jiro waxa aan ka shaqaynaynana macno kalu samaynaya waxaan aada u soo jeedinayaa dowladda soomaaliya heerarkeeda kala duwan marka la ysku daro hawshaan kalluumaysiga iyo faa'iidada badda ku jirta in bobol siyaasadda wax laga bedelo oo wasiir idinkuna aad u noqotaan dadkii hadda keeni lahaa bal inashatif cusub oo barnaamijkan kalluumaysiga iyo khayraadkan badda ku jira sidii looga faa'iidaysan lahaa waa kow dadkeenna inaan barno wacyigelin loo sameeyo oroteeshino badan la sameeyo suuqyada maalmaha qaarkood la xanibo oo la idhaha kalluun waxaanaan laguma qali karo lama lama gadi karo iyo midda labaad oo ah sidii loo soo saari lahay annagu aanu dhoofin lahayn oo kalluunka annaga aan leenahay ee xeebteeda laga saaraya ama tuuna ha noqdo ama ka kale ha noqdee bal loogu dhigi lahaa maydhan in soomaaliya oo intaan hadda laysamo bixinayno ee qole siinayno ee annaga lanoo soo tasdiir lanoo soo dhoofinayo ka annagii baddayda lagu gascadaynayay laasqoraba keliyan waagi hore lahayn soomaali meel kale miyaa jirta oo tuunada bays waa meesha ugu badan ee ay ku kala wareegaan ay noqoto markaa inaan annagu warshado samayno warshado aan samayno warshadaha waxaa ka sii muhiimsan inaan cold storage-yadii intaan samayno markaa oo qaboojintii loo sameeyo haddii aan sidaa u fasiliteed garayno markaa kadibna annagu aan dhoofinno isagoo sidiisa u taagtaagan xataa mashaariicdaa dib loogu noqdo infaakti wasiirkan xalay wuu ii sheegay mashaariic dhowrahoo barnaamijkaas oo jira mashruuc kasta oo laleeyahay wax baan idinku qabanaynaa iyo tababar baan idinku samaynaynaa iyo dhowr iyo toban milyan baan idiin haynaa ha laga bedelo siyaasadda ha loo bedelo in basic dhulka soomaaliya gudaheeda wixii lagu samayn lahaa ee kalluunkanaga faraha badan magaciisu kusoo noqon lahaa wasiir barnaamijka shaqadeeda hala ha la galo labada heer dowladeedna waxaan aada ugu talin lahaa weliba inaan shirarkana lagu soo qaato dayacaad baa ka jirta arrinta kalluumaysiga aan dib u saxno loogu noqdo waxaan rajeynayaa shirkii inaan markaa bal jadwalkii hore iyo qorshihii horeed ku socoteen inaad wax ka bedeshaan boolisi aad soo gudbisaan oo ku saabsan war waan khasaaray oo malayganagii waa la gurtaa oo magac kaluu ku baxaa oo isagoo magac kala wataa laloo keenaayo annaga maxaa dan noogu jirtaa oo cidda waxna taraysaa ayna tarto waxayna taraysaa ay noqoto wax annaga bayska annaga ka iman kara oo dadka u gudbin karo oo magac annaga lagu qaadi kara inuu noqdo waxa ka soo baxa tala la imaada annagu markaa labada heer dowladeed iyo shirka a c c xataa aan ku soo qaadano wixii lagaga hadlaa taasaan aada u soo dhaweynaya waxaan rajaynayaa dee wasiir baa idin soo dhaweey barti ani imita wasiirkaad u tihiin isaguna uu idin soo dhaweeye ku soo dhaweeye ma ismaaciil kaafisaa la yidhaahdaa dadka way wada qaadaa waagii hore waxaa la odhan jiray kismaayo iyo kista laakiin hadda kistiga laga daayo ya hadda howlkan golaha wasiirada federaalka xataa shir bay ku qabsadeen i think laba kun iyo toddobiyo tobankii iyo sideed tobankii midkood bayd baan malaynaya markaa soo dhowaada wasiir aad baad u mahadsantihiin hawshaa waxaan rabaa in waxa ka soo baxa uu noqdo wax berri bina dhali karaya haddaan rabtaan aan dadka khasab kalluunka ku cunsiina oo caafimaadkiisa aan horta isaga fiirin oo mashaariic aan raadina waaweyn ha looga shaqeeya markaa shirku waa idiin furan yahay
qaybihii gudoomiye barnaamijka wareega wararka dalsanadka la soo gaarnay weriye cabdimaarig muuse codon ayaa maanta dib u helay xorriyadiisa kadib muddo afartan iyo shan cisho ku dhow oo u xirnaa maamulka somalilan codoon ayaa waxaa loo xirayay arrimo la xiriira heshiiska baddaas ee somalilan iyo etoobiya ay dhowaan wada galeen kadib markii uu ka hadlay heshiiskaas wariyaha ulahanda warbaahinta ayaa uu horaantii u mahadceliyey dadkii ka qayb qaatay heysiideyntiisa waxaa kaloo u mahadceliyay hay-adda sirdoonka somalilan oo ku tilmaamay inay si wanaagsan ula dhaqantay muddadii u xirnaa
maanta waxay sii daysay eh, maxkamadda eh, ciidanka somalilan Eh, waxa weeye maanta maxkamadda la geeyey maxkamadaana muxuu ahaayey eh, ay sii daysay waxaan kala kulmay waan soo bixitaankaygan ayaan muxuu ahaay dee ayaan kala kulmay runtii dee wanaag baan kala kulmay marka guud ahaan waxaan u cel- u mahad celinayaa een, een, hay-adda sirdoonka waan u mahad celinayaa ma- macaamilkii wanaagsanaa muddadii aan la- aan la joogay Een, warbaahintuna dee waad noo timaadeenoo waxa weeye hadal baad tidhaahdeenoo waan jeclaa in muxuu ahaay dee maalmaha soo socda markuu wax kuu kala baxaan inaad muxuu ahaay hadashid Een, alxamdulilah waan soo baxay een, muddo saddex iyo afartan cisho ah oo aan ku jiray een, xabsi ayaan maanta ka soo baxay maanta waa s- salaasaa ay taariikhduna tahay eh, tobanka shacbaan kun afar boqol shan iyo afartan hijiriya kuna beegan labaatanka bisha labaad labada kun iyo een, s- labada kun iyo afar iyo labaatanka Een, allah baan u mahadnaqayaa ilaahay baan u mahadnaqayaa mahadoo dhan allah ayay u sugnaatay Een, waxay ahayd markii lay qabtay waxay ahayd ee lay xidhay een, een, burca layga soo xidhay yani muddada saddex iyo to- afartanka cisho ka hor ayay ahayd Een, maanta waxay sii daysay ee, maxkamadda een, ciidanka somalilan Een, waxa weeye maanta maxkamadda la geeyey maxkamadaana muxuu ahaayey een, ay sii daysay Een, xorriyaddeedii bay iisoo celisay maxkamaddu Een, waxaan u mahad celinayaa mahadnaqa allah kadib oo ay tahay inaynu u mahadnaqno dhammaanteen waxaan u mahadnaq- u mahad celinayaa een, dadkii ka qayb qaatay een, soo dayntayda dadkaas waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa meel kastoo ay joogaan halkan iyo meel walba dadkan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ilaahay khayr idinku abaalmariyo iyo ciddii fogeyd ee muxuu ahaay dee jeclayd inaan soo baxo waxa weeye waad mahadsantihiin ilaahay khayr idinku abaalmariyo ciddii ducaan nala garab taagnayd ilaahay khayr idinku abaalmariyo cid kasta oo wanaag nala garab taagnayd waxa weeye waad mahadsantihiin ilaahay baa khayrkiina muxuu ahaayey ee gudaya Een, si gaara waxaan ugu mahad celinayaa een, hay-adda een, een, sirdoonka ee somalilan oo een, aan la joogay muddadaas oo iyadu ay soo xidhay sababtaan ugu mahad celinaya waxaa weeye run ahaantii way iga duwanaayeen een, marar badanoo lay soo xidhay wax kale uga mahad celin maaye way iga duwanaayeen muxuu ahaayey een, xadhigyo hore oo ay booliskii soo xidhi jireen waxyaabihii maxaa run ahaantii markaa een, yani waxaan kala kulmay waan soo bixitaankaygan ayaan muxuu ahaay dee ayaan kala kulmay runtii dee wanaag baan kala kulmay marka guud ahaan waxaan u cel- u mahad celinayaa een, een, hay-adda sirdoonka waan u mahad celinayaa ma- macaamilkii wanaagsanaa muddadii aan la- aan la joogay inkasta oo xadhigu yani run ahaantii uu yahay sidiisaba muxuu ahaay xanuun leeyahay oo sidiisaba aan u wanaagsanayn laakiin markaad isberber dhigtid marar hore oo inta lagu soo qabto eed laguu sameeyo waxaad leedahay iyo waxaanad lahayn ba lagu saaro kadibna muxuu ahay sanado lagu diro iyo imika oo muxuu ahaye yani qoladani dee yani yani aan aan xorriyad ka helay yani run ahaantii waa arrin muxuu ahay ka duwan waan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa maxkamaddii maanta ay soo daysay maxkamadda ciidanka yani maanta iyada ay soo daysay iyadana waan u mahad celinayaa maadaama muxuu ahay dee ay ay ay garatay inay muxuu ahay dee een, een, een, cahdi- xorriyaddii aan xaqa u lahaa inay siiso ee layga qaaday waxa weeye taana waan u mahad celinayaa iyo xeraalinta ciidanka laftoodana waan u mahad celinayaa fariintaydu runtii maanta waxay ku qotontaa mahadnaq yani dhowr iyo afartan cishaan muxuu ahay dee ka maqnaa muxuu ahaye een, xorriyadda ka maqnaa Een, warbaahintuna dee waad noo timaadeenoo waxa weeye hadal baad tidhaahdeenoo waan jeclaa in muxuu ahaay dee maalmaha soo socda markuu wax kuu kala baxaan inaad muxuu ahaay hadashid marka wixii dambe ee faahfaahina waxaan ka dhiganaya muxuu ahaay gadaal baan ka dhiganaya insha allah inahaasaan ku gebagabeynayaa wixii aan ilaawiye kale muxuu ahaye waxa laga yaabaa dee inaan kulamadayda kale muxuu ahaye ku xuso iga raallihaada cid kastoo muxuu ahaye xaqeedii aanan siin oo aan ilaaway ilaahay khayr haydi ku abaalmariyo Een, xorriyaddana runtii muxuu ahaye wax ka qaalisan ma jiro xorriyaddu waxa weeye waa sida nicmadda caafimaadka oo qofku markuu waayo ayuu dareemaya marka dad badanoo muxuu ahaye een, idinka mid ah een, waxaa laga yaabaa inaan la xidhin marka waxa weeye xorriyaddu waana wax uu qofku xaq u leeyahay yacni mid muxuu ahaye hadiyad lagu siinayo mid cid laga baryayna ma jirto marka laakiin marka laga qaado qofka muxuu ahaye waxa weeye dhibteeday leedahay Een, inahaasaan muxuu ahaye ku gabagabeynaya ilaahayna waxaan ka baryaynaa dee kolley dadku waxa weeye way isweydiinayaan cabdimalik dhowr jeer baa la xidhay run ahaantii een, xadhigaygani wuxuu ahaa noqonayaa kii shanaad buu noqonaya Een, shantaa labaan lay xukumina saddex waa lay xukumo mar laba sano laygu xukumo mar saddex iyo bar laygu xukumo mar laba sano laygu xukumo marka labadan lay xukumin waa kii lix iyo tobanka oon dhowr iyo toban cisho xidhnaa iyo kii labada kun iyo afar iyo labaatanka oon intaa xidhnaa Een, adeer aan idiin sheegay saddex iyo een, afartanka een, cisho ilaahayna waxaan ka baryaynaa isaga muxuu ahaye qadara Een, waqul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakkal ilmuuminuun waxa weeye wixii muxuu ahaye een, qoraalkan een, xadhiguna run ahaantii waxa weeye waa imtixaan ninba waxbaa lagu imtixaamaya ilaahayna waxaan ka baryaynaa een, imtixaanada kala duwan ee qofba lagu imtixaamayo inuu ilaahay nagu guuleeyo hadalkii waan dheereeyey khayr baynu isku ognahay walaalow muxuu ahaye xaqu iyo ka hadalkiisa hoos u dhigi ma laha mar walba walba waxa weeye waxaan nahay ummad ilaahay yani ku ammaanay inay wanaagga farto xumaantana reebto marka yani waxa weeye wanaagga waa la farayaa xumaantana waa la reebaya nin kastaaba intuu kari karo nebigu sal ly slam wuxuu yidhi yani muxuu ahaye munkar haddaad aragtaan axad idinka mid a hadduu munkar arko xuman hadduu arko ha ku bedelo muxuu ahaaye gacanta haddaanu awoodinna afka ha ku bedelo haddaanu awoodinna qalbiga weeye marka ummadda nebi maxamed sal ly slam oo aad ka mid tahay yaasirow annaan ka mid ahay waa inagu waajib mar walba inaynu muxuu ahaye wanaagga farno xumaanta reebno
gudahaan dhegeystayaal caawintaan jecelna kusoo gogay barnaamijka guriga dalsan jaaja iyo farsamiin nabadgelyo